walaalkay aadan wakhtigii doorashada annagu sahan baan u kala baxnay asagana meel buu u sahan tegey annagu sahan baan u baxnay meel abaarahoo colaad ka jirto oo aan waxba jirin baan ka duldhacnay asaguna nasiib wanaag meel roobka uu ka da'ayo oo barwaaqo ah oo daaq leh ayuu ka duldhacay marka waajibaadka saaran maanta asagaa hoggaan noo ah asagaa madax noo ah hoygii uu noo qaaday ee wanaagsanaa ayaan ku daba jirnaa islii business associationna ay muujisay xildhibaanada maanta joogana ay muujiyeen madax sar ka sarrayso asagu la saraaxa ma jiro maanta wixii ka dambeeya asagaa hoggaana hoggaan baanan ka filaynaa iyo jaha inuu dadka soomaalida u horseedo hormood uu noqdo madaxu noqdo waajibaadkaasaan ka sugaynaa